iminkana muqdisho dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay xadgudubyada galmada dumarka ee lagu eedeeyey inay geysteen ciidamada amisom dowladdu waxay sheegtay inay baadhayso eedahaasi maxkamadna la tiigsan doonto ciddii lagu helo dembiyadaasi falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli waxayna ugu horreyn weydiisay tallaabada ay dowladdu qaadayso walaacayay dowladda soomaaliya ka qabtaa eedeynta la xiriirta faraxumeynta ee hay-adda human rights watch ay diyaarisay lagu eedeynayo ciidamada amisom dowladdu aada iyo aad ayay u cambaaraynaysaa nooc kasta oo xadgudub ah oo shacabka soomaaliyeed loo geysto waxayna weliba la tiigsan doontaa haddii ilaahay idmo cadaalada wixii dambiye ah waxaad la socotaa in loo baahan yahay in arrimahaas la baaro dowladda soomaaliya hormuud ayay ka noqon doontaa baarista eedeynta iyadoo la kaashanayo cid kasta oo ay khusayso waxaana laga go-an in ixtiraamka xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta dadka jilicdaysan ay noqoto mid ka mid a runtii tiirarka nabadda ee dowladda ay u taagan tahay ridwan sidaad og tahayba arrintan waxay ahayd baaritaan muddo sanad ku dhow soo socday iyo ka badanba waxayna fiirinaysay sida dumarku ay dhibaatooyinka kala duwan ay usoo gaaraan qaarkood jirdilaa loo geysta qaarkood cudurada galmada lagu kala qaaday qaadeen dowladdu maxaana iyadu maadaama ciidankan iyada ogolaanshaheeda ay ku joogaan arrintan aysan hore ugu ogaanin oo loo sugay ilaa iyo human right watch ay arrintan baaritaan ku sameyso oo cabashadu ay soo baxdo
falastiin aad baa umahadsan tahay waxaad la socotaa runtii dowladdu inay guud ahaan ilgaara ku ayso xadgudubyada kala duwan ee dalka ka dhaca dhibaatooyinka haweenka loo geysto gaar ahaan wasaaradda xuquuqul insaanka iyo haweenka runtii dowr aada iyo aada u weyn ayay arrimahan ka ciyaareysay waxaana ay dowladdu mar kastaba haddii ilaahay idma u taagnaan doontaa sidii cid kasta oo dembi geysataba waktiga munaasabka ah ee baaritaanada iyo warbixinada la dhamaystiro in in cadaalad la saari doono waxaa kaloo runtii iyana ahmiyad leh in ciidan iyo cid aan ciidan ahaynba loo baahan yahay inay ilaaliyaan karaamada iyo akhlaaqda oo ay dowladda soomaaliya meel adag ka taagan tahay gaar ahaan baaritaankan haddii ilaahay idmo waxaa dowladda ay la kaashan doontaa cid kasta oo ay khusayso oo amisom ay kamid tahay si baaristaas ay u noqoto mid la hubiyo waxaana soomaaliya haddii ilaahay idmo ay ay mar kastaba jeceshahay sidii xuquuqda dadka iyo xaqa dadku ay leeyihiin nolosha iyo inay ka madax banaanaadaan argagixisanimo iyo inay ka madax banaanaadaan sharaf dil iyo inay ka madax banaanaadaan kursi iyo waxaas oo dhan sidii meel loogu hubsan lahaa hab nidaamsan oo cadaalad ku salaysan ayaana loo gudageli doonaa kayskan gaarka ah laakiin marar fara badan ayay dowladdu dhacdooyin noocan oo kale ka hortagtay waxna ka qabatay
dowladda awood intee la-eg ay u leedahay inay kula xisaabtanto ciidamada amisom xadgudubyada ay ka geysanayaan gudaha soomaaliya soo ma lahan xasaanad ama sharci iyaga ilaalinayo oo aanay dowladdu ku faragashan karin waa la socotaa dee dowladda soomaaliya sabitaankeeda ayay ciidamada amisom halkan ku joogaan dowladda soomaaliya ayaana mas-uulka ah dalkan iyo dadkiisa iyo shuruucdiisa hay-ado iyo garsoor iyo wasaarado arrimahaas uxilsaaran ayaa jira arrintaana dabcan guddiyo ayaa loo saari doonaa haddii ilaahay idmo amisom ama ciidan ha noqdo ama qof aan ciidan ahayn ha noqdo ama ciidan soomaaliyeed ha noqdaan ama kuwa dad soomaaliyeed ha noqdaan marka dowladda soomaaliya leega sharcigeeda xadgudub kasta oo halkan ka dhaco iyada ayaa mas-uulka ah inay wax ka qabato waxaan rajeynaynaa in arrintu ay sidaas ku socon doonto ilaa iyo hadda dowladda m maxaa guddiye ah ama tallaabaa oo ay ka qaaday si arrinta warbixintan ku qoran dabagal loogu sameeyo guddiye ayaa haddii ilaaha idmo maanta ilaa iyo beritaba arrintan deg deg u howlgeli doona waana ay sii dabageli doonaan hawshan hadduu ilaaha idmo kaasi wuxuu ahaa afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan oo washington joogta